xilli dabeelo xoogan ay dhacayaan magaalada muqdisho oo la dareemo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa meelaha sida gaarka looga dareemo waxaa ka mid ah xeebaha magaalada muqdisho dabaylaha iyo xoogga muujadaha badda ayaa sabay geerida lix ka mid a kalluumaysatada halka qaarkoodna lagu laayahay raqi ruux intuba alxamdulilah waa ku nas qabnaa ilmahaan ka biilanaa laakiin ayaantan duufaanaan ugu kacay sideed doomood ayaa hadda badda naga qaaday lix cunug daydkooda waa la helay lix kale lama haayo doomankii sideed doonna lama haayo marka badda hadda wax aada male afartoo xaboo foolfaa aado malaahi horey loo keediyo dhagaxa oo shirkadaha ay haayaana aa la keenaa suuqa marka midkaas dhagaxa oo faaska camal oo dhagaxa ayaa la isticmaalaa malaahi hadda in badda la galo lasoo qabta ma jirto ma jiro koox gurmad iyo dooma dheereeya oo ka jawaaba xaaladaha deg deg ah taas ayaana ku riixda kalluumaysatada inay bannaan kaga soo baxaan badda iyagoo dusha sare ka eegaya hirarka xoogan ee muujadaha badda isku dhacaya waa laga joogaa innaga doomo kaleona soo badbaadinaya ma haysanno muxuu ahay doomakeennana waa balambaalis doomo yaryar waayo kuwax marweyne foolfayaasha iscaymanaya foolfayaasha oo liida ka baxa iyagana ma baxaan sida inta badanba saddex afaraa ka baxda cabaas mucow wuxuu ka mid yahay dadka dabaylaha xoogan ee dhacaya badda ku waaya doontiisa balse baadida doontiisa ayaa hadda laga soo sheegay magaalo xeebeedka markee gobolka shabeellada hoose waxaan nahay dadka oo oo hankudoorayaalkaan nahay kalluumaysato oo waxaa jiro oo badda lagu waaye doomo badan oo dhumeynaa jiro marka doomahaasay kuwa badiyiin ilaa iyo toddoba ilaa isideed doon waaye doomankii marka kuwa qaar waa la helay teydaa ka mid ah hataa mid ani aan leeyahay ka mid ah dadka haweenkii aa la soo badbaadiyey doonta waxaa la helay shan maalmood kabacdi ah waxaa laga helay marka waxay ku guddoonta ceelmacaan shan maalin kadib raggii suwixiyaa la soo badbaadiyey shan maalin kadibna doontaa la helay hadda maantadaanita maantadan doonaa marka laga helay nala soo wacay naloo soo sheegay waxaa la doonaa la helay iyo laba oo oo nool iyo hal meed ah marka doomanka dhibaatada hadda badda aaday u kacsan tahay wakhtigaan xataa isbeddelitaanka badda ma laga filayni mana la sugayni waktiyadaan waktigaan badda waa waa bad waktigii bad furiinkaa lagu jiraa xilligan ay arkeen dabeelaha ma ahayn mid ay filayeen marka loo eego bilatirsiga dabaylaha wallaahi dhibaato weynaan nagu soo gaartay aad iyo aad u ballaaran waxa waaye hadda ma filayna anay badxireen laakiin badxireen dabeelahan haween hore xataa cerkii dhan aysa madoobaado bad waa la geli waaye waa laga soo baxay bannaankaale inaa doomihi xay waa isgaraacayeen doomaha xiran oo bad xitaa oo u bixin marsada ay ku xirnaayeen ay isgaraacayeen dabaylahan xoogane hadda ka dhacaya magaalada muqdisho ayay dadka qaarkiis ku sheegeen inaysan ahayn mid loo barta marka loo eego wakhti tirsiga xilliyaadka kala duwan cabdulqaadir okey v o a muqdisho